Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somalilan Sheekh Cabdirasaaq Albaali ayaa xariga ka jaray maktabadda Ibnu Qudaymah oo laga hirgeliyey xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa waxaana hirgeliyey maktabadda Sheekh Yuusuf Maxamed Faarax. Maktabadda Ibnu Qudaymah oo lagu keydiyey in ka badan kun kitaab ayaa waxaa loogu talagalay in laga daalaacdo kutubta ku kaydsan maktabadda si waqaf ah. Waxaa ka qaybgalay madasha lagu daahfurayay maktabadda mas'uuliyiinta Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somalilan, culamaa udiin, bulshada xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa iyo marti sharaf kale. Sheekh Maxamed Muuse Maxamuud oo ka tirsan mas'uuliyiinta maktabadda iyo Sheekh Yuusuf Maxamed Faarax oo hirgeliyey maktabadda ayaa si wadajir ah uga warbixiyey muhiimadda maktabadda.
Sheekh Yuusuf Maxamed Faarax Sheekh Yuusuf oo runtii sheekhu isku darsaday inuu maktabaddan inoo furo muddo runtii ku qaadatay dheer ilaa afartan sannadood inuu kutub inoo ururiyo ina anfacda oo runtii ilaa imika lix kun oo kitaab ku dhow in maktabadda runtii aynoo yaalaan sheekh yuusuf waxaa intaa u dheer halkan waxaynu ku aragnaa kutub mu'alifaad uu sheekhu qoray allaha barakeeye ayaa iyaguna qayb ka ah oo runtii tilmaamaya in maaragtay aynu inagu wax qori karno oo cilmiga aynu qori karno runtii maktabaddan waxaynu ugu talagalnay ardaydeena jamhuuriyadda somalilan inay ka faa'iidaystaan gobol kasta iyo degmo kasta oy joogaan ardaydeenna jaamacadaha dhigata iyo ardaydeenna macaahidda sharcigaa dhigta iyo ardaydeenna dugsiyada dhigta hoose iyo arday kasta oo runtii wax dhigta inuu ka faa'iidaysto oo uu yimaado ayaa runtii loogu talagalay waa maktabad waqafa weeyaan kutubta waxaa lagu talagalay inay dadku akhristaan oo ka faa'iidaystaan runtii muddo badan baan waddanka ka maqnaa yacni marmar aan soo gaarin mooye afartan sanood ka badan oon ka shaqaynay kadib baan nimi intaa waxaan ku fakiriyo maxaa dadkiinnii iyo waddankii u geysaa oy ka faa'iidaysanayaan marka waxaan idhi in dadku sidaa ay uga faa'iidaystaan cilmiguna uu yahay wax ka cilmigu qaali uu yahay ninka dhadhamiyaa garanaya moota cilmigu waa qaali waa waxa shaydaanka ka aad kaga adkaanayso waa waxa maaragtay dariiqaaga nuur u dhigaya sheekh cabdirasaaq albaali wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan oo dahfuray maktabadda ayaa bogaadiyey sheekh yuusuf maxamed faarax munaasabadan maalintii ka qayb gallaa laakiin u malayn maayo sanadkaas aynu maanta joogno munaasibaddii ugu qaalisanayd ee aan imaado wey sheekh yuusuf waa waa runtii waa isaga iyo maktabaddiisuba waa kanzi weyn oo inoo soo kordhay haddaanu nahay wasaaradda diinta iyo awqaafta xaflad gaara baanu u samaynaynaa oo intan ka ballaadhan oo aanu ku soo bandhigi doonno mu'alafaadka sheekha tanwiihan lisha'nihi sababtu waxay tahay annaga waxay noo tahay manqabo weyn wasaaradda diinta iyo awqaafta in caalim noocan oo kale ah oo intaasoo kutub qoray oo bulshadu aanay aqoon dee inan bulshadii iyo culimmadii iyo dalabatilcilmigii la isbaro juhdigiisiina maaragtay isagoo mashkuura looga mahadnaqo sidaas ayay inoogu furan tahay waadna ka soo qaybgeli kartaan hadda kadib qofkii doonaya inuu daalacdo ama baxthi ka qoro ama waxa weeye ka faa'iidaysto